waadhowaha cabdiqadar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan ka hadlaynaa saakay waxyaalahan adigu iska faldambiyeedka oo aada wadamada ugu soo batay soomaaliya puntlandna haatan khaas ahaan usii badan waxa weeye dumarku waa birmageydhadii waa lafdhabartii waxyaalo badan oo haatan aan loona dulqaadan karin oo aan wanaagsanayn oo dil leh oo kufsi leh baa ayaamahan aada u soo noqnoqonayay waxa weeye anigoo afka xukuumadda jariban ku hadlaya anoo ku hadlaya afka odayaasha anoo ku hadlaya waxgaradka jariban afkooda waxaan ka hadlayaa waxa kan faldamiyeedkaah oo khaasiyanba dumarka gaar ugu soo badanaya kuna kooban oo kufsi iyo dil ah sidii hadda caasho idyaas teer iyo waagii gabadhaas la dilay oo la kufsaday sida naloo sheegay iyo sida la arkayba aad bay u soo badanayay khaas ahaan puntland dowladda puntland waxay tiraahdaa sharciga baan wax hor keenaynaa oo maxkamadahan keenaynaa wixii faldamiyeed sameeya waxa weeye oo kufsiga noocaasa sameeya oo dilka noocaasa sameeya garawaa lagu sameeyey burtunland ka dhacday waxay ka dhacday gaalkacyo gobollada puntland intooda badan oo dhan waa ka dhacday waxaas wax weli kiiskaas haatan waxa weeye la maxkamadeeyey ama shaaraca la keenay ama xukunkoodii lagu qaaday maana arag weli waxaan culummada leenahay culummadu ilaahay baa diinta ku raray raallina kamay aha intaasna waa ka hadlayeen waxaan leenahay haddaan culummo nahay iyo haddaan shacab nahay iyo haddaan islaam nahay islaamka waaba nahay diinta islaamkana waa ku dhalannay in dadkaas falkaas fasheexada oo foosha xun oo aad loola yaabay inay xukuumadda puntland shareecada islaamka inay hor keento diinta qofkii qofkii kas qofka u dila shareecada islaamku diintu waxay dhigaysaa in qofkaa la dilo oo qofkii qof kas u dila in la dilo kufsi iyo dil baa dhacay hooyooyinkii baa lala beegsanayaa gabdhihii baa lala beegsanayaa dadkii dumar ahaay oo dhan baa lala beegsanayaa dumarku waa hooyadii waa gurijoogtii xaaskii waa gabadhaadii oo la dhalay waa walaashaa waxaa la rabaa xukuumadda puntland saan u sheegnayba inay maxkamadaha iyo xukunka ay leedahay iyo xukunka islaamka intaba inay dadkaas inta soo shaacsaadho waxyaalahaa samaynaya shareecada islaamka inay hor keento xukunka ay dowladnimo ay leedahana ay ku qaado dowladda intaa waxbaan maqalnaa waxbay tiraahdaa waxbaan waxa weeye soo shacsaaraynaa dibiga doolood baa dhegtiis wax sameyma mana aragto waa in dadku loo cadaalad sameeyo in xukunka la hor keeno wixii wax xun sameeya waa in la hor keenaa oo xukunkooda lagu qaadaa waa mahadsan tahay african ma la dhihi karaa kiisaskan dowladdu ay la daahaysaba sabab u noqonaya caasho ilyaas aadan oo uu ka soo bilowday kiisaskan kufsiga lasoo shaacsaaraya oo dilka la socda muddo badan baa laga joogaa ilaa iyo haatanna ma jirto cid loo la soo taagay maxkamad oo la sheegay in dilkaas ay geysteen ama dilal ay geysteen laguna qaaday marka ma la odhan karaa waxanba waxaa sii kordhinaya waa kiisaska ay maxkamaduhu la daahayaan waxa weeye qofku haddii waxa lasoo afjaro oo xukunkiisa la gaaro wuxuu inay meesha ka baxaan baa suuroodo afjar maan laakiin wuxuu haddii aan xukunkoodii la ridin ama la gaarin way soconayaanoo waxay ku soconayaan waddadii hore ay ku socdiin hadda sida maadaama aan u soo qaadanay caasho ilyaas ilaa kiiskii dhacay markii kiiskaasi dhacay intii ka dambaysay toban waa ka badan yahay dadka dumarkaa oo ama la dilay ama la kufsaday ama la waxyeeleeyey waa ka badan yahay toban marka xawaare aada u dheer bay wixii ku socdaan marka dowladdu dembi waa dhacaa dowladduna kiiska waa baaraysaa hadday baadha marka kiiskii inay waxa weeye wixii soo xukunsaa dhaa la rabaa inay waxa weeye intaa xukunkii iyo baaristii iska maqan yihiin ma aha marka dowladda waxaan odhan lahayn dadkaas masaakiinta ah dadkaas birmagaydhada ah dadkaas maxasta ah wixii dhibaato oo loo geystay waxaan leenahay loo cadaalad sameeyo xukunka ha la soo taago wixii waxaa ka dambeeyey sharcigooda ha lagu qaado intaasaan meesha uga hadlaynaa dowladda taasaan leeyahay midda kale dhallinyarada waxaas caadaystay ama waxa weeye ay niyadda kaga jidho oo hiigsanaya kuwii hore waxaasay sameeyeen sameeya isleh waxaan leeyahay oo leeyahay waxaa layidhi biciido waxaa la yidhi waad geesa dheer tahay maxaad u caradhaa biciidku wuxuu yidhi waxaan u cararaa inta dhawartaadu dhantahaa la dhowrsadaa waxaan leeyahay ka dhowrsada waxaas dhallinyarada intii hadda imaqlaysa anugu degmada hadda jiriban baan ka hadlayaa intii imaqlaysa intii waxaasi dhibayaan oo arintaas waxaa foosh xun dhibayaan waxaan leeyahay ka dhowrsada ka adkaysta ka fogaada waxaas waxaan leeyahay dhallinyaroy kuwii hore cinqaabbay mudanayaan ama xag ilaahaybay ka mudanayaan ama xag adduunbay ka mudanayaan adunku niyaddiinna waxaa ka saara cinqaab ha mudannina ceeb ha mudannina foolxuma ha mudannina dhagoortiinna ka dhowrsada ka dheeraada ka fogaada baan leenna dadkaas hooyooyinkaa oo gabdhahaa oo hadda sharafka yagii ah in lagu cayaaro ama la xumeeyo ama waxaan manaasib ahayn lagula kaco ma aadana abbaarna ma aha meeshana kuma jidho wixii waxaa geystaan raalli annagu kama ahin waa waajibkoodaa la marinayaa waa waxa weye waa la soo afjarayaa kiiskaas inuusan mar damba dhicin waxaan ku boorinaynaa puntland inay waxaas wax ka qabato inay meel saarto inaan waxaasi mar damba soo noqon dowladda puntland intaasaan leeyahay waxaa la yidhi wixii haddii wax dhacaan oo waxaasi dhacaan wixii waxa weeye waxaa la rabaa in wixii meesha sidaysan u dhicin haddii alla in meesha laga saaro oo waxaa lay dibiga gowrac baa liweyshaha ku quusatee wixii waxa weeye fasahaad wey foolxumo wey waxaa la rabaa waxaa fasahaadka oo fooxsha xun oo qurgooyada iyo dilkiiyo ku sigale in meesha laga saaro in waxa weeye waajibkeediioo qurgooyo ah wixii qurgooyo yeeshaa in la marsho oo xukunka iyo shareecada islaamka qofkii qof ka soo dila haddii waa la dilayay in la mariyo kiiskiisa la mariyo kufsigiisa abbaartiisa la marsho dilkiisa abbaartiisa la mariyo laga jaaseeyo waxaa dowladda puntland waxaan leeyahay sidaasaan leeyahay maxkamadaha in la keeno culummadu inay ka hadasho horena waa uga hadasho haddana inay ka hadasho saasaan leeyahay dowladdana ku boorinay waxaa laga yaabaa in inta badan lagu xagliyo dhinaca waxgaradka oo la yidhaahdo arrinta iyagaa sulux ku dhammeeya oo si hoose u dhammeeya qaab odayaal ahaan u dhammeeya
maya wixii hadda waxgaradka iyo sulux ay wax ku dhammayn jireen waxa maanta waa ka weyn waana ka sii foolxun yihiin maaha waxa dhici jiray waxaasaa odayaal ama arrin ka geli jireen ama sulux wax ku dhammayn jireen wixii la ohan jiray maanta xaaladdu waa kasii fogta oo fahsahaadkii baa kasii batay qurashamam weeyaaman isleenahay ilaahiyaa noo sahleye wixii marka fasahaadkii waa batay wixii marka qabiilooyinka iyo qoyska iyo odayaasha iyo habdhaqanka looga xisaabtami jiray waxaani ma aha naag inta la kufsado masana kufsi waa dhici jiri naag inta la kufsado masana la qurgoynayo waxa weeye wax jiri jira ma ahayn wax joogi jirana ma ahayn